bismillaahi raxmaani raxiim halka aad naga dhagaysanaysaan waa barta internetka ee ceegaaga radio com dhegaystayaal maanta waxaan idiin haynaa waraysi uu soo qaaday wariyahayaga mandaqada dowlad goboleedka puntland cabdirashiid maxamed daahir waraysiga oo uu la yeeshay wasiirka deegaanka iyo duurjoogta ee isla dowlad goboleedka cabdiqani yuusuf cadde waana kan waraysiga ee dhegaysi wanaagsan
cabdiqani yuusuf cadde oo wasiirka deegaanka iyo ilaalinta duurjoogta ee dalxiiska dowlad goboleedka puntland waxa uuna madaxkaya wasaaradii ugu horeysay ee madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiraxmaan maxamed faroy oo u magacaabay ilaalinta deegaanka dalxiiska iyo duurjoogta dowlad goboleedka puntland cabdiqani yuusuf cadde waxa uu shir jiraad ku qabtay hotel alaamin ee magaalada qaadho shirkaasi markuu ka baxay ayaa waxaana la yeeshay waraysi ahaan waxaana ka waraystay xaaladaha dalxiiska ilaalinta duurjoogta iyo deegaanka dowlad goboleedka puntland ugu horeyna waxaan weydiiyey bal inuu ka waramo wasiirka deegaanka dalxiiska iyo duurjoogta puntland cabdiqani yuusuf cadde xaalada ilaalineed ee deegaanada puntland iyo hanaanka ay wasaaradiisu wax uga qaban doonto
sidaad ogtahay dawladdu muddo yar ayay jirtay muddadaa yarna waxaa hadda lagu jiraa preparationkii xafiisya dhisidkii iyo policy samaynkii iyo qorshihii dawladeed sidii mataqaanaa loo fulin lahaa waanu ognahay inay jiraan arrimo badan oo arrimaha aada sheegtay iyaduna sharciyo horena horay ooga yaaleen khaasatan dhanka dhuxusha xaalufka seerooyinka iyo waxa lamida taasina waxaa kasoo dawladdu isku raacday shirkeedii ugu shirkii khamiista shirkii ka horreeyey in dhulalka ama seerooyinka cidi aynan gaar u ahayn wareegtaana kasoo baxaysa dhaqso insha allah oo go-aanka laysku waafaqay ku waajahan waxaana arrimahaasi laga qaadi doonaa insha allah nidaam muxuaha ku waajahan sidii loo ilaalin lahaa deegaanka deegaanka waan ku noolnahay oo waa dee waxaan umalaynayaa wadankan puntland ama gobolka hadda gobolka puntland dadkeedu waa xoola dhaqato boqolkii toddobaatanna xoolaha ay ku nool yihiin deegaanka wanaagiisa unbay wax ku noqon karaan haddii deegaanka aan ilaalin weynana waxaa dhacaysa inay xoolaha iyo naga baaba'aan dadku magaalooyin soo galo muxuu ahay amni darra ay dhacdo faqrigu nagu bato ilaahay naguma keene arrimahaasi marka cid walba oo waxgarada way ogtahay inayna dan ahayn in deegaanka la baabi'iyo waxay inta yaree deegaanka baabi'inaysana insha allah meel baa looga soo wadajeesanaya dawladduna qorsho weyn bay arrintaa ka leedahay waana sababta loo dhisay wasaaradda deegaanka duurjoogta iyo dalxiiska waxaana ana ku qabanaynaa insha allah policy baa hadda socota arrintaa ku waajahan ufaasinteeda golaha xukuumadda iyo baarlamaanka ka gudbi doonta waxa weeye waktigeeda imaanaysaa insha allahu biidnillahi tacaala dhammaan waxaan u sheegaynaa inta wax magaradka oo duulka baabiintiisa ku waajahan inay ka waantoogaan oo ay ogaadaan waxaan inay tahay nolosha caamka oo dadkao dhan u dhaxaysa taasna intaasaan kaleeyahay saacadka loo fiir marka laga soo tago jira iyagu si gaara isu xilsaaray oo koortaga dadka fulinaya xaalufka marka idinku diyaar ma utihin inaad gacan usitaan dadkaasi oo aad taageertaaniin ma dhacno idinku orda oo waxqabta waxaa dhici karta isku dhaca inay keento dhamaankana dhinac khalka ka geliso muxuu ahaa meel walba dad baa degan dadkaa deegaankiisa inuu dhowrto soona sheego wixii baabi'inaya dawladda iyo waxa dadka hay-adaha qaabilsan ammaankuna ee hawsha iyo ku galaan ayay nidaamku ku fiican tahay hase yeeshee markii aynan hjelin marka hore wasaaradda arrimaha khusayso oo gaar u ah waxaa jiri jiday in ay dadku iyaku isu xilsaaraan annagoo iyaga mataqaanaa insha allah biidnillahi tacaala ka qaadan doonaa aragtidooda iyo meelahay wax ka jiraan iyo sidii xal looga wada gaari lahaa dawladda ayay u taalaa inay kasoo saarto barnaamij ku wajahan ilaalinta deegaanka iyo sidii loo soo ciribtiri lahaa ti u weyn hadda oo socoto waxa weeye dhanka dhuxusha oo dhirtii laj la jarayo oo la gudayo taasina dadku magaalo baadiyi bay kasoo tageen oo magaalooyin bay in badan soo galeen magaalada haddii lasoo galayna dadki magaala ruxub bay ubaahan yihiin dhuxushi markaa dawladdu waxay hadda aragtideeda ku wajahan tahay in loo helo badiil ama wax la dhaho alternative energy oo wax lagu karsado si loo mamnuuco bataatan dhuxusha soo gelaysa magaalooyinka taasoo joojin doonta dhirta iyadana waa ku howlanahay marka intaa ka horeysa waxaan leenahay dadka falkaa gelaya inay ka waatoobaan usaaban arintaasi laga soo tago dad waxaa jira iyagu dhirta jaraya iyaguna ma garanaysa xaalufka ugu badan haddaba waa meelaha isleedahay waa meelaha ugu badan oo laga jira xaalufka oo dhibaatada faraha badan lagu hayo arrimaha la xiriira deegaanka inaan ka hor dhaca ma doonayo waayo qorshahayga waxaa igu jiday inaan puntland inoo dhan tuur ku sameeyo ama kormeer si aan u ogaado meelaha ay wax ka jiraan haddaan haddeer sheego meelaan wax ka jirin annakay nagu soo noqonaysaa taasi waxaan ka jawaabaya goorteeda insha allah wasiir waxaa tahay wasiirka deegaanka duurjoogta iyo dalxiiska wasaaradda qaybahaan markaan furno waxaa la socota dalxiiska marka meelheeda isleedahay dalxiiska oo ku habooyin qaab cankii barnaamij cankii ugu talagashay arrinta dalxiiska oo la socota wasaaradda arrimaha dalxiisku horta waxaad ogtihiin ammaanka puntland inuu u baahan yahay mataqaanaa waxqabad badan hawlahaasna hadda lagu howlan yahay meelaan ammaanka markii arrimaheeda lasoo afjaro ayaa horta waxyaabahaasi laga fikiri karaa ilaa iyo hadda meelaan dhihi karo meeshaas asaasa ma jiro dhowr meelood baa naloo sheegay dhowr meelood durdood ku badantaa naloo sheegay teelooyin waxaa jira aadan hadda ugaadhan laga dirin oo ay xanxaan u socoto alxamdulilah rabbil caalamiin waa fadl ilaahay inay dadkaan garteen inay arrimaha mataqaana go-aanada ka qaataan inta kalena waxaan leenahay go-aanadaas oo kale ka qaata marka insha allah biidnillahi tacaala waxaas waxay ku imaanayaan qorshe qorshahaasina marka insha allah la sameeya ayaa dib idin sheegi doona
aada iyo aad baad umahadsan tahay kaasina waxa uu ahaa wasiirka deegaanka duurjoogta iyo dalxiiska ee dowlad goboleedka puntland cabdiqani yuusuf cadde oo waraysi ugu siinayay arrimo la xiriira deegaanka waana wasiirka keliya xukuumadda puntland tan iyo intii la dhisay puntland laga sameeyey wasaaradda la xidhiidha deegaanka ilaalinta duurjoogta iyo dalxiiska ee dowlad goboleedka puntland waxaana u waramayey weriye cabdirashiid maxamed daahir